wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo hadalsani muqdisho qodobadaan idii haynana maanta waxooga waaweyn
xiriiryaha ciidamada xoogga dalka oo ciidamada ugu baaqayn si laba jibaran dagaalka dhanka al-shabaab
laamaha amniga ah maamulka puntland oo soo qabtay nin ku eedeysan dil ka dhacay magaalada boosaaso
dadweynaha culimada oo maalintii ugu dambeysay ka soconaya magaalada muqdisho
madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo sheegay in mashaariicdii laga fulin lahaa degmada beledweyne ay ka soo horjeedaan dad deegaanka ah
dowladda soomaaliya oo ambaaraysay dilkii loo geystay halgamaa weyne ee ismaaciil haniya
akhbaaraadka dibadda warkeena duhurna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
golaha ammaanka oo war culus ka soo saaray xaaladda bariga dhexo caakiran
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal habboon duhur wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo daga dhuganaysaan taariikhdu waxaa ku aasaysan tahay kowda bisha sideedaad laba kun afar iyo labaatan kula soo dhowaada warkii oo fidsan aynu ku bilownay dhegeystayaal xeraalyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ciidamada xoogga dalka waxa ugu baaqay inay sii laba jibaaraan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab xeraalyaha ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa isagu oo khudbad dhinacyo badan daawanaysa u jeedinaya ciidamada ku sugan furmaha ama jiidda hore ee dagaalka waxa uu ciidamada ugu baaqay inay la shaqeeyaan ama inay laba jibaaraan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab oo ay dowladdu ay kula jirto al-shabaab dagaal dhinacyo badan ka soconaya iyadoo dholol badanna dowladdu ay kala wareegtay dagaalamayaasha al-shabaab xerilaalyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaana isagu xeraaliyeysanayay ayaana isagu waxa uu khudbad u jeedinayay ciidamada ama ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed isagoo ku baaqay inay sii laba jibaaraan dagaalka dhanka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab oo ay deegaano badan ciidamadu ay kala wareegeen raxiim ururka boqol toddobaatan iyo labaad guutada toban toddobaad gorgor ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida aan dareemayo ururkan waxaa waaye urur aan isku cusubnaa ma ahan midda kale ururkan waxaa waaye ciidanka gorgor ee kumaandoonska xoogga dalka soomaaliyeed waa ururka ugu horreeyey sida aan dareemayo laba kun sagaal iyo tobankii haddii aan wax iga qaldaneen saddex bilood turki soog saddex bilood turki kabacdiina waxaan ka warhaya oo idinkugu imaaday xerayuukii qofka xasuusta xeriyuubka idinkugu imaaday waxaa idinkugu imaaday sidoo kale doolow maalintii intii ugu dambeysay ururka ay soo baxayeenna macal yuusuf alla u naxariisay tali ururka laboorka doolow taariikhda lagula dhacday dadka qaar waa ogyihin waa xasuusataan oo malena marka ururkaas urur labaad waxaa waayey urur aad iyo aad uu soo shaqeeya aniga waxaa buu aqaanaa urur shuba inaad tihin saasaa idin aaminsana maxaa yeelay waxaad soo marteen doolow beled xaawo oo kuleelka iyo dhibaatada ka jira luuqa soo marteen sidoo kale waxaa soo marteen beriire iyo odheegle ilaa ugu dambayntii tali ururka allah u naxariiste macali yuusuf oo ku geeriyooday allah u naxariisto marka ujeedka aad tababarka u soo qaadateen oo dhibkaasoo dhan aa umarayseena waxay ahayd inaad dadkiinna iyo dalkiinna iyo diintiinna difaacdiin soomaali waxaan rabaa marka dhibaatada aad soo marteen ee intaasoo dhallinyaraha oo askari ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ah gaar ahaan gorgor ay u dhaawacmeen amay u dhinteen ama ilaa hadda baraalis u yihiin waxay ahayd keliya inaad dadkiinna iyo dalkiinna iyo diintiinna aad ka difaacdeen cadowga ummadda soomaaliyeed ee loo yaqaana khawaarij soomaan ciidankan ururka boqol toddobaatan iyo labaad ee guutada toban toddobaad gorgor waxaa waaye waa ku mahadsantihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa waaye shaqo adaga u haysaan waxaan kaloo rabnaa marka shaqada leedii idmaday waxaan rabaa inay ciidamada kale idinku daydaan gorgor haddii ay niyo jabto waxay ka dhigan tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyed o dhan inay niyo jabeen ma rabna marka waxaa rabnaa inaad ahaatiin muuqaal ama dad lagu daydo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan ciidamada qalabka sida dad ay ku daydaan inaad naqataan waxaad ogtihiin dalkan annaga horteen waxaa soo jiro dadaa u soo dhintay dadaa u dhaawacmay dabac baralis ah oo ilaa hadda gaari saaran oo dagaaladii seven sevenkii ilaa booliiska puntland ayaa waxay gacanta kusoo dhigeen nin dilgeystay taliyaha qeybta booliiska puntland ee gobolka bari ayaa gacanta kusoo dhigay maxamed abshir muuse kaasi oo ku hedeysan dilka allaha u naxariistee gudoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyaddii jaamacadda bariga afrika khaalid cali oo shalay lagu dilay magaaladaasi labaha amniga ayaa sheegay in la horgeyn doono cadaaladda sida ugu dhaqsiyaha badan maalmihii ugu dambeeyey puntland gaar ahaan boosaaso waxaa ka dhacay dilal kala duwan islamarkaasna shakhsiyaadkii kala duwan ee geystay ayay booliisku gacanta kusoo dhigeen lamaha ammaanka ayaana waxay soo saareen hanjabaad culus waxayna sheegeen inay qaadayaan tallaabadii ugu cusleyd islamarkaasina amniga si weyn loo xasiloo loo xasilinayo waxay ku hanjabeen cid kasta oo amniga khalkhalinaysa inay gacanbira ku qabanayaan dhinaca kalena dhegeystayaal haddii aynu eegno shirweynaha labaad ee culimmada soomaaliyeed ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeynayaa magaalada muqdisho iyadoo shirkan maalmihii ugu dambeeyey uu ka socday magaalada muqdisho haddaba waxaa warbixintan sii dheereynaya oo ku sugan howlka shirka uu ka socdo wariyaheyna cabdiqaadir cismaan indhooy oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay halkan ka muqdisho waxaa maanta lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyo shirweynaha culummada soomaaliyeed oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay halkan ka soconayay shirweynahan oo ay ka qaybgelayaan culammaa'udiin soomaaliyeed oo isaga kala yimaaday dalka iyo dibadda ayaa muddadii uu soconayay waxay ka hadlayeen arrimaha midnimada iyo sidii loo heli lahaa shacab midaysan iyo culummo midaysan culammaa'udiinka soomaaliyeed ee ka qaybgalay shirweynaha culummada soomaaliyeed ayaa muddadii uu soconayay halkan ka jeediyey khudbado oo ay kaga hadlayaan xalka iyo sidoo kale sida ay muhiim u tahay midnimada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii koowaad furay iyada oo lagu wado maanta in iyada oo lagu wado in maanta lagu soo gebagabeeyo magaalada muqdisho shirweynahan ayaa marka uu soo dhammaado waxaa la filayaa in laga soo saaro bayaan ka waramayo baaqa culummada ee la xidhiidha midnimada iyo sidoo kale sidii bulshadu u fahmi lahayd muhiimadda ay u leedahay in culummada iyo bulshadu ay midoobaan
fikir kala duwanaanshaheeda horta in la kulmaa heyaaba khayr ahba oy culummadaas u imaato midda kalena fikir kala duwan mid kala dheer ma aha ma jiro qof shan salaadood lix ka waay dhahaay ma jiro culummada lix salaadood waay qof dhahaay ma jiro qof soonka soddonkii afartan ka dhigaayo ha laga dhigo u doodaay ma jiro ilaahay waaxidnimadiis qof wax ka sheegaayo ma jiro hagaag daawadayaal waxaan joognaa shirweynaha labaad ee culummada soomaaliyeed oo maanta maalintii afraad ka soconaya magaalada muqdisho laguna wado in maanta lagu soo gebagabeeyo magaalada caasimadda muqdisho iyadoo laga soo saari doono bayaan waxaa ila joogo waxaa ila joogo sheekh armiya sheekh cabdulaahi cali oo ka mid ah culamaauddiinka soomaaliyeed ee ka qaybgelaya shirweynaha oo aan rabno inaynu ka waraysano siduu u arko sheekh soo dhawow intaasi kadib bal shirweynaha culammada soomaaliyeed ee muqdisho afar maalin ka socday maanta la soo gebagabeynayo sidee ayaad u aragtaa in culamo soomaaliyeed oo duruqo kala duwan ah inay ku kulmaan shirweynahan
bismi illaahi walxamdu lilaahi waasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wabacdu marka ugu horaysa waxaan salaamaa horta kalsan tv dalsan tv iyo maamulayaasha adeer salaama waxaa kaloo salaama ummadda soomaaliyeed ummadda islaamka oo dhanaan salaama intiina dhegaysan doontana arki doonta intaa kadib haddaa u soo gudbo su-aashaada waa waxaa la yidhaahdaa kooyaay kuluna dhalaas kuluna keeraa dhale dhinacan baydhabo iyo adiga ku fiicanayd waa lagu fasiraa kaalayoy waxay dhalaysaa in la kulmo kulna kheeruu dhalaalay haddii ummad isku imaato meel xumaan ma isku raacayso laa siyamaa culum hadday isku imaatana waa ka sii fiican tahay waxaan ka rajeehaynaa shirka wax ummadda ay u aayaan iyo dalka iyo dadka iyo diinta iyo dawladnimadaba loo aayo inay ka soo baxaanaan ka rajeehaynaa maadaama ragga isku yimaaday dad ajillo ah badan ay ku jiraan oo culammaa uddiin ay yihiin waxaan ka rajeehaynaa wanaag badanaan ka rajeehaynaa insha allahu tacaala waaya dadka kulmayo waa culammaa uddiin aan ognahay in fikir ahaan ay aad u kala fog yihiin qaarkood marka inay culummadaasi fikir ahaan kala fog inay hal madal ay ku- ay wada yimaadaan oo ay ku shiraan eh, maxay bulshadu sawir noocee bay u bixinaysaa Eh, maadaama midnimana laga hadlayo eh, culummo eh, duruq ahaan iyo fikir ahaan aad u kala fogna isku imaanayo eh, laba kursiyo isku agdhow ay wada fadhiisanayaan doodayaan aragtiyo wadaagayaan
culammada fikir kala duwanaanshaheeda horta in la kulmaahayaaba khayr ahba oy culammada isu imaato midda kalena fikir kala duwan mid kala dheer ma aha ma jiro qof shan salaadood lix ka waay dhahay ma jiro culammada lix salaadood waay qof dhahay ma jiro qof soonka soddonkii afartan ka dhiga
markana haddaynu milicsano madaxweynaha hirshabelle oo maalmihii ugu dambeeyey deegaanada hirshabelle safar ku maraayay ayaa khudbad ujeediyey waxa uu ku sheegay in horumarada laga sameynaya deegaanadaas ay kasoo horjeedaan dadka deegaanka
degmada beledweyne oo kale intood mashaariicda taallo lacag toban milyan anaa kor loo haya oo degmada beledweyne kali ay leedahay waxaa ku jira guriga duqa magaalada waxaa ku jira guddoomiyihii gobolka hiiraan gurigiisiyaa ku jiro waxaa ku jira laamigiyaa ku jira laamiyadii waxaa ku jira interlogii magaaladaas degmadaas loo oo la dhigi lahay mashaariic fara badanaa degmadaas nagala hortaagan yahay aan guud ahaan go-aankeeda qaadanno in mashruuc kastee yimaado oo fula dadka deegaanku ha qaataano taladeeda haddii aan ka faa'iidayso weyno mashruuc kasta wuxuu le deadline waxaa imaanaysa in la yidhahdo hirshabelle waa ka faa'iidayso weyse ha laga wareejiye state hebel ha loo wareejiya imaanayso afar sanow taageen oo malaynaa mashruuca dowladaha hoose ee degmada beledweyne dadkii oo degmada u dhashaana hortaagan ma aha nin kor uga yimiday xaqeeqda haddaan ka hadalno haddii laysu rur sheegee la yidhaha war mashaariicdan ha fushiya ka leexda ummaddan haddaadna wax kusoo kordhinayna wax u yimid uga leexda qof diidi karta ma jirto waxay hortaagan waa dadka ka dhashay degmada u dhashay kali in laysku rur sheego bishay ay- halaas bisay u baahan tahay degmada beledweyne oo
dhinaca kalena dhegeystayaal halkaa warkaasi kala socodaan waa raadiyaha dalsani muqdisho markaana haddii aynu eegno akhbaaraadkii dibadda walaa ammaanka ee qaramada midoobay ay- ayaa war culus waxay kasoo saareen xaaladda kasoo korortay bariga dhexe walaa ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan deg deg ah yeelan doona gelinka dambe ee maanta kadib markii hogaamiyaha siyaasadda xamaas ismaaciil haniyah lagu dilay weerar eh, xagga cirka ah oo lagu qaaday caasimadda iiraan sida ay sheegtay madaxtooyada ruushka Een, kulanka ayaa cods- kulankan oo ay codsatay iiraan ayaana taageeray ayaa- ayaa ayna taageerayaan wakiilo ka socda ruushka shiinaha iyo al Al- algeria ayaa ee la qorsheeyey sideed saac xilliga qadada sida uu sheegay ee afhayeenka madaxtooyada ruushka oo haya hogaanka ee wareega ee golaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in weeraradii ka dhacay beyruut iyo dahrayn talaadadii iyo arbacadii ay ka dhigan yihiin halis cusub oo kasoo korortay gobolka bariga dhexe oo horeyba xaaladiisu ay u cagirneyd midooda yurub ayaa dhinacyada ugu baaqay xakameynta ugu sareysa kadib eh, dilkii madaxa xamaas midooda yurub ayaa ku booriyey dhammaan dhinacyada inay ka fogaadaan xiisadaha kadib markii xamaas ay sheegtay in hogaamiyahooda eh, siyaasadeed ismaaciil haniyah lagu dilo weerar ay israa'iil ku qaatay caasimadda iiraan haniyah ayaa lagu dilay een, ayaa la- ayaa lagu dilay saacadihii hore dalka iiraan taasi oo soo jeedatay ee, cabsi laga qabo inuu sii xoogeysto ee, gobolka uu gilgilay dagaalka dhiigga badan ku daatay ee israa'iil ay ku hayso qasa iyo colaada sii xumaaneysa ee lubnaan guud ahaan dhegeystayaal warkii duhur aad kala socdeen raadiha dalsani muqdisho wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel